iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo labaatanaad ee luukos ciise waa ka soo sare kacay kuwii dhintay maalintii ugu horraysay ee toddobaadka goortii waagii baryey ayay xabaashi yimaadeen iyagoo wada dhirtii udgoonayd oo ay diyaargareeyeen oo waxay arkeen dhagixii oo xabaashi laga giringiriyey markaasay galeen laakiin kama ay helin meydkii rabbi ciise waxaa dhacay intay waxaas ka sii welwelsanaayeen in laba nin oo dhar dhadhalaalaya sita ag taagnaayeen dumarkii iyagoo cabsanaya ayay wejigooda hoos ugu foorariyeen dhulka markaasay ku yidhaahdeen iyaga maxaad ka nool uga dhex doondoonaysaan kuwii dhintay isagu halkan ma joogo laakiinse waa sare kacay xusuusta siduu idinla hadlay intuu galiili weli joogay isagoo leh wiilka aadanaha waa in loo gacan geliyo dembiilayaasha oo iskutallaabta lagu qodbo oo maalinta saddexaad uu soo saro kaco markaasay hadalladiisii xusuusteen wayna ka soo noqdeen xabaashii oo waxaas oo dhan ayay u sheegeen kow iyo tobankii iyo kuwii kale oo dhan waxay ahaayeen maryanti reer magdala iyo ana iyo maryan oo ahayd yacquub hooyadii dumarkii kalena oo la jiray ayaa waxaas rasuulladii u sheegay hadalladaas waxay la noqdeen wax aan micno lahayn wayna rumaysan waayeen laakiin butros ayaa kacay oo xabaashii u orday markaasuu foorarsaday oo wuxuu arkay maryihii keligood oo meel yaal markaasuu ka tegey oo gurigiis ku noqday isagoo ka yaaban wixii dhacay ciise wuxuu u muuqday xertii imma'os ku socotay laba ka mid ah iyaga waxay maalintaas qudheeda ku socdeen tuulo la odhan jiray imma'os tan yeruusaalem u jirtay lixdan istadiyon waxay ka wada hadlayeen wixii dhacay oo dhan oo waxay noqotay intay wada hadlayeen oo wax isweyddiinayeen in ciise qudhiisa u soo dhowaaday oo la socday laakiin waa la indha saabay si aanay u garanayn markaasuu ku yidhi maxay yihiin hadalladan aad isku haysaan intaad socotaan wayna istaageen iyagoo fool qullubsan midkood oo kale obbaas la odhan jiray ayaa u jawaabay oo ku yidhi ma adigoo keliya oo yeruusaalem deggan oo aan ogayn wixii ayaamahan meeshaas ka dhacay wuxuu ku yidhi wax maxay ah waxay ku yidhaahdeen wixii ku saabsanaa ciisihii reer naasareed kii ahaa nin nebi ah oo xoog u leh wax falniin iyo hadal ah ilaah iyo dadka oo dhan hortooda iyo sidii wadaaddada sare iyo taliyayaasheennii ugu dhiibeen in dhimasho lagu xukumo oo iskutallaabta ayay ku qodbeen laakiin waxaannu rajaynaynay inuu yahay kan israa'iil soo furan lahaa laakiin waxaas oo dhan weliba maanta waa umaalintii saddexaad markii ay waxaas oo dhammi dhaceen weliba dumar annaga naga mid ah ayaa naga yaabisay kuwii aroortii hore xabaashi tegey goortii ay maydkiisii waayeen ayay yimaadeen iyagoo leh waxaannu weliba aragnay muuqata malaa'igo kuwa yidhi wuu nool yahay qaarkood oo nala joogay ayaa xabaashii tegey oo waxay arkeen sidii dumarku yidhi laakiin isaguse ma ay arkin markaasuu ku yidhi nacasyayahow oo qalbiyadoodu ka raagay inuu rumaysto wixii nebiyada oo dhammi ay ka hadleen masiixa miyaanay waajib ku ahayn inuu waxaas oo dhan ku silco oo uu ammaantiisa galo markaasuu ka bilaabay muuse iyo nebiyada oo dhan qorninka oo dhanna ayuu uga micneeyey wixii isaga qudhiisa ku saabsanaa goortaasay ku soo dhowaadeen tuuladay ku socdeen isaguna wuxuu iska dhigay mid sii fogaanaya laakiin way ogolaysiiyeen iyagoo leh nala joog waayo maqribku waa dhow yahay maalintiina durbo waa dhammaatay markaasuu la galay inuu la joogo waxaa dhacday kolkuu cunto ula fadhiistay inuu kibista qaaday oo barakadeeyey oo intuu kala jejebiyey ayuu siiyey markaasaa indhahoodu furmeen oo isagay garteen wuuna ka libray markaasay isku yidhaahdeen miyaan qalbigeennu gubanin intuu jidhka innu lagu hadlayey iyo intuu qorniinkii inoo furayey saacaddaas qudheeda ayay kaceen oo yeruusaalem ku noqdeen waxayna arkeen kow iyo tobankii iyo kuwii la jiray oo isu ururay iyagoo leh hubaal sayidku waa sare kacay oo wuxuu u muuqday simoon iyaguna waxay ka warrameen wixii jidka ka dhacay iyo siday isaga ugu garteen kala jejebintii kibista ciise wuxuu u muuqday rasuulladii intay waxyaalahaas ku hadlayeen isaga qudhiisa ayaa dhexdooda taagnaa oo wuxuu ku yidhi nabad ha idinla jirto laakiin way argagaxeen oo cabsadeen waxayna u maleeyeen inay ruuxaan arkeen markaasuu ku yidhi maxaad u naxaysaan fikirro maxay qalbigiinna ugu kacayaan gacmahayga iyo cagahayga arka inaan anigu isagii ahay itaabta oo arka waayo ruuxaan jiir iyo lafo ma leh sidaad igu arkaysaan inaan leeyahay goortuu waxaas yidhi ayuu tusay gacmihiisa iyo cagihiisa intay yaabsanaayeen iyagoo aan weli rumaysan farxad aawadeed wuxuu ku yidhi halkan wax la cuno ma ku haysaan kolkaasay waxay siiyeen in kalluun duban ah markaasuu qaaday oo hortooda ku cunay wuxuu ku yidhi kuwani waa hadalladaydii aan idinkula hadlay intii aan weli idinla jiray waa inay noqdaan wax walba oo sharciga muuse iyo nebiyadii iyo zabuuradda laygaga qoray oo igu saabsanaa markaasuu garashadooda u furay si ay u gartaan qorniinka wuxuuna ku yidhi sidaasay u qoran tahay waa inuu masiixu silco oo uu maalinta saddexaad kuwa dhintay ka soo saro kaco iyo in toobadii iyo dembidhaafka magiciisa lagu wacdiyo qurumaha oo dhan oo laga bilaabo yeruusaalem idinkuna waxyaalahaas ayaad markhaati ka tihiin oo bal eega waxaan idin soo dirayaa ballankii aabbahay laakiin magaalada jooga ilaa xoog lidinka huwiyo xagga sare ciise kor buu u baxay markaasuu iyaga kaxeeyey ilaa meel ku dhow beytaniya oo intuu gacmihii kor u qaaday ayuu barakadeeyey waxaa dhacay intuu barakadaynayey inuu ka tegey oo waxaa kor loogu qaaday samada markaasay isaga caabudeen oo waxay yeruusaalem kula noqdeen farxad weyn oo goor walbaba macbudka ayay ku jireen iyagoo ilaah ammaanaya